wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur inta aanan laacin warqadda koowaad ee barnaamijka bal aan ku horrayno dhinaca heesaha dabacsan waxaan idiin soo qabtay codka macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafooda
dhibata ay abuureen eedlaydu dhaliiliyo dambi aniga oon gelin dadujeeda igali dhibata ay abuureen jilaygaga afuure nala nala irdiya jilaygaga afuure nala nala irdiya inkastoo dabiica ulul aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeeni uradaagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubayaa inkastoo dabiya olol aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeeni uradaagi ku xidhan tahay misna anigu sidii baan kugu ulfay ogahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qumayaa allo way u fududahay war inaynu kulanin sidii baan ayaankiyo heestaasi isaseeg iyo maxamed xasan xuseen lafoole aan intaasi kaga gudubno dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hooyo hodan sheekh cabdisalaam iyo hooyo fartuun sheekh cabdisalaam hooyo nuurte cabdisalaam iyo abti bishaar sheekh cabdisalaam iyo abti mustaf cabdisalaam hooyo faa'iise sheekh axmed iyo ister saalax sheekh siidow xaawo saalax sheekh siidow iyo idil bishaar sheekh cabdisalaam sadaan bishaar cabdisalaam iyo axmed bishaar sheekh cabdisalaam cabdisalaam axmed jaamac faadumo macalin axmed fayruus cabdalla deerow iyo fahiimo cabdalla deerow foosey cabdalla deerow iyo maxamed cabdalla deerow diima cabdalla deerow adaar cabdalla deerow iyo zakiye cabdalla deerow habaryar nuuriye shirfow iyo aamino sheekh aadan soofiye cali xasan axmed cali xasan hooyo ruqye xasan iyo abubakar maxamed khaliif abyan maxamed khaliif sambuur iyo nayruus jaabir xamse nuurow mayow cabdiraxmaan nuur mayow yaasir iyo xusein sheekh xaamud xasan xuseen sheekh xaamud iyo yaasmiin eh, xusein sheekh xaamud iyo asxaab kale waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan bile axmed jaamac iyo ayaan cabdulaahi oo ku aqalgalay gobolka alberta ee dalka canada gaar ahaan magaalada edmonton waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin haynaa heesta sida dhuuxii boodham waxaa ku luqeynaya fanaanka maxamed aadan isaaq
sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhambaladu casaadeen dhaxadu ay huruu tahay sidabaad u dhiiganto debi baxay lamoote waadigu dheerte sidabaad u dhiiganto debi baxay lamoote waadigu dheerte naihe aku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe Naihe aku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa inaygu dhehe amma lama dheebiyod dhulbiyale ku yaallo wobi dhinaaca saare sida dhowlguyoo da'ay ama dhibi caroobka tiilaygu dhehe amma lama dheebiyod dhulbiyale ku yaallo wobi dhinaaca saare doolay sidaasba dhimirkaygu raace umaan dhaafi kaaraaye doolay sidaasba dhimirkaygu raace umaan dhaafi kaaraaye ku arkaa waana dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe ku arkaa waana dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa eegahaaga nugul iyo dibyaraanta hadalkani waa midaadu dhaalate markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaade dheegahaaga nugul iyo dibyaraanta hadalkani waa midaadu dhaalaate markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaade wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante dhaayee ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe dhaayee ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axadi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axadi meel ma dhiganaa hambalyo dhalashaayaan ayaa waxaanay naga soo gaartay calideeq daahir diirshe faadimo xasan cabdule iyo xamdi cumar faa'iido cabdirasaaq cali faarax sacdiye cilmi cawaale iyo xasan dalmar axmed shukri cilmi shiikh iyo imaam dalmar axmed faarax iyo adeer cilmi shiikow iyo asxaab kale waxaana ay u hambalyeynayaan maxamed axmed faarax duraan iyo hooyo xamdi cilmi shiikh xamdi baylod oo wiil ugu dhashay magaalada kampala ee caasimadda dalka uganda waxaanu leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin markaana waxaan idiin haynaa heestani uu ku luqaynayo fanaanka suldaan sayraar
aridii haweenkeegaygana oo idil inta gabadh ku nool dumar gebigood hablaa kacay gayankeed ka doortaay aan ka doortaa gaaridii haweenkeegaygana oo idil inta gabadh ku nool dumar gebigood hablaa kacay gayankeed ka doortaay aan ka doortaa godaya abees bay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiyo ciyaartiyo gogolkula caawaysa gacaltooyadii tahay garale madooba godiya abees bay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiyo ciyaartiyo gogolkula caawaysa gacaltooyadii tahay garale madooba wagaraad haweena gelin ma uu ku hawshoon weligeedu muu korin hasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weli geel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe aw culaaningawa wagaraad haweena gelin ma uu ku hawshoon weligeedu muu korin hasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weli geel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe haw culaaningawa gaaridii naftayday magam oo habeenkii gocashana maadaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiirkii goyn xidhiirkii gaaridii naftayday magam oo habeenkii gocashana maadaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiirkii goyn xidhiirkii kugu hadin maaye ducan kugu galbine genyadan jeclaayey marbuga siliica gagi maran istaaga talo u gorfayn karin gudmo loo afaysta kugu hadin maaye ducan kugu galbine genyadan jeclaayey marbuga siliica gagi maran istaaga talo u gorfayn karin gudmo loo afaysta wagaraad haweena gelin ma uu ku hawshoon weligeedu muu korin hasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weli geel kamu bixin galadeeba weeye waxaan guula ku qorin orod laguma gaadhe aw culaanigaawa
galab wanaagsan dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington hambalyadani aroos waxay naga soo gaartay cabdalla xasan aadan aniso xasan aadan iyo daade xasan aadan iyo hooyo xaliimo maxamed aadan iyo safaari maxamed nuur buulle cali cabdi iyo dhammaan reer xasan bushkuleeti waxa ay u hambalyeynayaan yuusuf aadan xasan iyo nicimo cumar inshaar oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idin kala siiyo aamiin waxaan idin haynaa shimbir yahow uma duusha iyo codka macaan xalimo khaliif magow
markaana waxaa noo baaqayay dadka kale ah ee da- ardada diiriyo kulane hooyo xaawo maxamed guuleed iyo hooyo xaawo cabdulaahi xasan adeer ah, abwaan cismaan diiriye kulane iyo siciid diiriye kulane xasan diiriye kulane iyo axmed daahir cabdi guuleed cabdifataax gomey maxamuud barre iyo asxaab kale waxa ay u hambalyeynayaan axmed faarax diiriye iyo faadumo jaamac ismaaciil oo wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo Eh, wiilkaasi waxaa eh, magaca lama soo sheega laakiin waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca amiin hambalyadan aroos ayaa naga soo gaartay awow ibraahim calim aadan iyo aaba maxamed ibraahim isaaq iyo hooye naciime ibraahim aadan hooye markabo ibraahim aadan iyo hooye khadiijo ibraahim aadan eh, abti cabdilatiif ibraahim aadan iyo doctor cabdilqaadir isaaq aadan doctor faa'ise maxamed ibraahim iyo saciid cabdulle nasurudiin sheekh cabdisalaam iyo asxaab kale waxay u hambalyeynayaan saciid maxamed ibraahim iyo nayruus cabdiraxiim xaajiyow oo ku aqalgalay eh, dalka south africa gaar ahaan magaalada johannesburg waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo aamiin heesta ugu dambaysana waa heesta sidii dhowl guyoo da-ay iyo codka macaan allah u naxariistay maxamed sulaymaan tube heestaasi ayaanan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sidii dhoolguyo daawadna lagugu dheeho adiga isdhaafshee wanaa ku dhammeeye aday dhalihileandhowro nabsa xaqa dhammeeye అదై డాలిలే అండవరో నబ్సా హగడమ్మే అదై డాలిలే అండవరో నబ్సా హగడమ్మే daraaraba ninkii nool waxbaa dhayga geliye anna waxaygu sii dheer cishqigan dhaxal xumayste daraaraba ninkii nool waxbaa dhayga geliye anna waxaygu sii dheer cishqigan dhaxal xumayste aday dhaalihile andhowro nabsa xaqa dhamme aday dhaalihile andhowro nabsa xaqa dhamme అదై డాలీలే అండవురో నబ్సా హగడమ్మే gudhuuniyo laxaadiyo lafiga dhammayse dhadhab looma heese adaa dhagax dixeede laxaadiyo lafiga dhammayse dhadhab looma heese adaa dhagax dixeede aday dhaliile andhawro nafsa xaqa dhammeeye అదై డాలీలే అండౌరో నఫ్సా హగడమ్మే అదై డాలీలే అండౌరో నఫ్సా హగడమ్మే noloshii dhibaatale dartaa dhimo ka doorte intaan ka dhur sugayaa adduunyadii dhaafte noloshii dhibaatale dartaa dhimo ka doorte intaanka dhur sugayaa adduunyadii dhaafte aday dhaaliile andhawro nafsa xaqa dhamme aday dhaaliile andhawro nafsa xaqa dhamme അതെടാലീലേ അണ്ടവ